waa mahadsantay walaale waa ku dhowahay walaal degmada tawfiiq aada iyo aad baa loo fiican yahay dhammaan bulshada ku nool iyo deegaankaasna way wanaagsan yihiin wax hadda dhiboo balaayaha kama jiraan waana deegaan nabdoon oo hadda maaragtay aada iyo aada u nabdoon oo wanaagsan walaala marka waa lagu fiican yahay horumaro badanna way ka jireen oo hadda ka socda oo in badanba ka socday lana rajeynayo inay horumar iyo sii sameeyaan waxa weeye horusocod inay sii sameeyaan marka sidaas weyala
degmada tawfiiq sharax dadka ku dhageysanaya waa degma noocee ah xageysay kaga taallaa deegaanadan maamulka waa maamulka puntland degmada tawfiiq waxay ka tirsan tahay gobolka mudug bay ka tirsan tahay caasimada gobolka mudug ee gaalkacyo waxay u jirtaa laba boqol iyo afartan kilomitr oo dhanka koonfur dhanka koonfur bari dhinaca xeebta bay uga aadan tahay waxayna halkaas koonfurta ka jidhaa dhanka jiriidan oo sagaashan kilomitr ay koonfurta uga aadan tahay marka xeebta ayay waxay ujeedaa soddon kilomitr badda sida deegaanada dhawa iyo celdhanaane deegaanada waxay ujirtaa afartan kilomitr celdhanaana waxay ujirtaa soddon kilomitr waana deegaanada tawfiiq hoos yimaada oo xeebta ku yaala oo dhanka xeebta ah waxay dhanka bari uga aadan tahay meesha la yiraahdo afar waaqo waa u jiro shan iyo labaatoban kilomitr deegaanada marka marka waxa weeye deegaanadaas degmada tawfiiq waa deegaan ballaaran waxaana ku nool population aada u fara badan waxaa ku nool hoosiyaana deegaano fara badan oo ay waxa weeye dadka tawfiiq hoos yimaada marka degmada tawfiiq waa degmo aada u ballaaran sidoo kale marka waa deegaan dhanka waxa weeye daqsinta iyo ku wanaagsan waxa weeye deegaankaba marka sidaas wey walaal
wy degmada tawfiiq horumarka ka jira dhanka adeegyada bulshada hadday ahaan lahaayeen dhankii waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo guud ahaanba horumarada kala duwan xilligan ay ku tallaabsanayso maxaa lagu tirin karaa walaal waa mahadsan tahay degmada tawfiiq waxaa ka jira horumarada ka jira sida kaabayaasha asaasiga ah aad bay u wanaagsan yihiin dhanka caafimaadka oo kale haddaan kasoo qaadno healthy center baa ka shaqeeya shaqaalaa qoran oo wasaaradda ka diiwaan gashan caafimaadku aada iyo aad buu u wanaagsan yahay sidii loogu talagalay buu u shaqeynayaa waxbarashadu way fiican tahay dugsiga hoose dhexaad jira inkastoo hadda aan ku taamayno inaan gaarsiino secondary waxbarashadu way fiican tahay ilmaha ay si fiican bay wax u bartaan dhanka waxbarashada iyadana aada bay u wanaagsan tahay iskuolkii oo kalaa dhisan dhismihiisiyaa dhisan oo waxa weeye oo noocyo nooc walba leh dhankaas oo aad bay waxbarashada aad bay uga wanaagsan tahay dhanka waxa weeye biyaha oo kale inkastoo hadda aan rajeynayno inay horumar sii sameyso oo biya laga qabo haddana biyaha waa la helaa oo waxa weeye waa laga helaa oo sida berkadaha oo kale xiliga deega baraado fara badan bay leedahay biyaha meel fog ah laga soo qaado adigu dhankaasna waxaan rajeynaynaa in horumarada hadda aan suleyno dhawaan aan hayno ay iyagana ku haweeye bay ka mid tahay dhammaan marka kaabayaasha aad aasiga ah inta badan waxa weeye waa waxa weeye aad bay ugu wanaagsan tahay xoolaha oo kale laanta caafimaadka tiim oo kale hadda ka shaqeeya kawargeliya wasaaradda xoolaha xanaanada xoolaha oo kale oo wasaaradda xanaanada xoolaha puntland ay ka diiwaangelinta noo ogolaatada sida hadda shaqeeya oo dhankaas maaragtay xoolaha caafimaadkooda waa laga shaqeeyaa deegaanka oo kale deegaaneynta wasaaradda deegaanka kusugaa dhirta oo kale iyo nadaafadda iyo waxyaabahaas oo kale iyaguna maaragtay way shaqeeyaan oo waxa weye wasaaradii dirta oo kale abiy hadda lagu beeraa waxaan rajeynaynaa iyadana inay maaragtay bilisha magaalada si in fiican ay hadda ay ka qaadato iyagana waan rajeynayaan marka waxyaabahaas oo dhan aada iyo aad bay maarmaay u wanaagsan yihiin sidaas way walala waxaad sheegtay inaad hadda ku howlan tihiin diyaarinta ceelal biyoodiyo oo dadku ay kacabaan biyaha mabanay hore degmada u lahayn wax ceelal biyood ah haddii ay isan lahaynna xaggey ka heli jireen dadka biyahaasi walaalayaa dhibaatada ugu weyn oo hadda deegaankaas haysatay weysiida degmada boogsiiq magaalada boogsiiq haysatay biyo la-aantaas baa ugu badnayd biyaha xilliga dooga dadku biyaha way heli jireen babarkadaha iyo hesiya baliya oo kale way jirjirsan yihiin dhibaatada ugu weyn marka waxay soo food saadhaa xilliga ay noqoto abaarta maadaama aan xeel biyahood ama marto riis awsa ka jirin oo biyaha dadka siiya islamarkaasna waxa ay u raadsan jireen dowdantu waxay ku kalifi jirtay dadkaas inay u raadsadaan biyaha meelo aada u fooga ilaa toban kilomitr eel ah oo biyaha maaragtay in laga soo sida booyado oo kale in loo soo dhaamiyo oo magaalada lagu siiyo biyaha xoolahana waxa weye de xilliga jiraalka ay ka fogaadaan waxa weye de meelaha biyaale iyadana ay bayado lagu dhaamiyo oo dhankaa saas loo dhaamiyo bay macnaha ku kalifi jirtay ku kaliftaa dadku inay macnaha waxa weye ay qaabka biyaha u helaan marka dhibaatooyin badan baa kala soo jirta xiliyadaas oo kale sida in ay jiraan dad macnaha waxa weye aan biyihiyo kale aan gadan karin markii qaymahooda oo kale u korkaco macnaha ay biyo la-aan ku dhacdo marka dhibaatada ugu weyn marka ka jirta biyo la-aantaas weye marka waxaan keenaynaa sida waxa weye hadda aan ku howlanahay in ceelkaas biyoodka laga horgeliyo dhowaan insha allah
muddo bilooyin ka hor ah degmada toofiiq waxaa booqasho ku tegay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka ka waran booqashadii halkaasi uu ku tegay waxyaabihii uu soo kordhiyey iyo haddii ay jiraan ballanqaadyo uu sameeyey gudoomiye ku-xigeenka iyo wax ka dhaqan galay walaal waa sax weeye gudoomiye ku-xigeenku labadii uu tegay degmada tawfiiq wuu booqday sanadkan gudihiisa laba goor buu tegay waqti ugu dambeysay uu tegayna waxa weeye waxyaaba badan oo ka markaas sida inuu macnaha sameeyey xilligaas abaaraba aan ay jirtay inuu biyadhaamisa kala sameeyey baa jirtay oo maaragtay ka sameeyey halkaas inuu raashin oo kala geeyey inuu maaragtay soo kaashanayo dhanka dowladda puntland markaas ay kala socdeen siiro oo kale iyo dowladka midig iyo waxyaaba noocaasa ay la socdeen waxyaabaha dadka uu hormood u ahaa inay maaragtay geeyey sida saldhigii stationka oo kale booliska inuu ka dhagax dhigay baa jirtay iyadana oo hadda la dhisayo oo hadda isagana dhismihiisu uu jiro marka waxyaabahaas oo dhan buu maaragtay sameeyey wuxuuna sheegay in waxyaaba badan oo kala horumarana uu rajeynayo mustaqbalka in ay ka hergalaan degmada tawfiiq
way dhanka kale haddii guddoomiye aan ku weydiiyo degmada tawfiiq gaar ahaan bulshada kasoo jeeda mas-uuliyiin matala sida nabadoonkii gaalkacyo iyo wasiirka dowlaha ahaa ka tirsanaa maamulkan puntland oo hadda aad ka wada tirsan tihiin waxaa dhowaan lagu xiray magaalada gaalkacyo xarigooda maxaad noogu sheegi kartaa muxuuse salka ku hayay walaal waa sax weye way jidhaa arrintaas in mas-uuliyiintaas lagu xiray magaalada gaalkacyo waxaana sababay in shaqaaqo ay ka dhacday sida niman ganacsi ah iyo xildhibaan oo lagu diray magaalada gaalkacyo oo adigay marka kadib markii hawshaasi dhacday in maamulka buntland odayaashaas uu yeeray sida madaxweynuhu uuna ku wargeliyey inay soo qabtaan oo kale ninkii hawshaas macnaha salkaa geystay shaksigii geystay islamarkaasna shaksigii ay dhaheen waan raadinaynaa kadibna uu shaksigii baxsaday oo macnaa waxa weeye ay u suurtageli weydeen inay helaan islamarkaasna mar kulankii labaad ee ay madaxweynaha la kulmaan madaxweynuhu amar uu ku bixiyey in mas-uuliyaanta la xiro muddo gaaban bay xirnaayeen mas-uuliyiinta dowladda kan ka tirsan iyo shacabka iyo inta badan waxa weeye waa loo gurmaday arrintaasna waa laga wada hadlay waxaana suuqa gashay in ay helaan xoriyadeyda mar labaad aanan sii dareeman
marka hadda xagee ku dambeeyey ama xagee ku dambeysay xiisadaasi loo xiray mas-uuliyiintaasi xirnidooda walaale waa tam weeye wax hadda damiina oo hadda lagu sii daayay ma jirto awalna xarigaasi inuu maaragtay laga fiirsan baa qalley baa loo arkay marka waa lasii daayey waa lasii daayey waa xorriyaddooda lasii toosaday macnaha u haystaan wax hadda dambe oo hadda dambe ayaga hadda dhibaato ku ah oo hadda la filayaana ma jiraan walaale
gudoomiye waxaan kalaan rabaa su-aalo la xiriira dhinaca dhanka kacayo islamarkaana bulshada hadda ku dhaqan degmadan toofiiq la xiriirta inaan wax kaa weydiiyo waxaa nagu maqaalo ah dad dhalinyaro ah ama wiilal dhalinyaro ah oo lagu kala magacaabo cabdifataax golaha yuusuf oo dhiganayay fasalkii ugu dambeeyey ee dugsiga dugsiga sare iyo sidoo kale cabul cali faarax oo isagana nin dictoor ahaa oo gaalkacyo ka shaqeeya muddo ku dhawaad saddex sanana xiran maamulkan puntland haddii aad ogaal u leedihiin xarigooda iyo waxyaabaha lagu haysto waa sax wey walaal way jidaa arrintaas wayna xiran yihiin wiilashaasi muddadaasna way xiran yihiin sababta markii hore ka dambeysay xarigoodana waxaa lagu soo eedeeyey inay xiriir lala yihiin al-shabaab oo kale iyo inay macnaha ay ka qayb qaateen dibal inay ka qayb qaateen baa lagu eedeeyey taasoo hadda aan ahayn wax halaad leh oo kadib markii baaritaan la sameeyey la waayey oo wararku tiritaan ah noqday wiilashaas oo ahaa arday midna uu ahaa arday midna uu ahaa sidoo kale shaqaale ka shaqeynay isbitaalka oo kale wiilkiisu macalin ahaa aysana waxaaba iyo wax magiciisiya iyo wax ama al-shabaab ah aysan raad ku lahayn in badan markii hawshaasi ay waxaweye bulshada badankeedu laga qayb qaatay sidii lagu soo deyn lahaa waxaa jirtay marka in maxkamaddu ay ku xukuntay dil oo kale mar lagu xukumay kadib qaylo dhaan badan kadib iyo macnaha waxaweye abaabul badan oo la sameeyey sida odayaasha oo kale gudoomiye deegaanka labada baarlamaanku ay yimid waxaweye iyo inta maaragtay arrintaasi ay dhigaysay oo dhan inay isku taxallujiyeen in hawshaas wax laga bedelo maadaama ay tahay dulmi aan maaragtay wax xilaadaa lahayn kadib waxaa suurta gashay maxkamadaas madaxweynuhu inuu jebiyo in la jebiyo waa suurta gashay maxkamed dilkii in la jebiyo waxaana lagu xukumay sida la sheegay toban sano oo baa lagu xukumay oo xarig xarig ah baa loogu bedelay dilkoodii dilkii lagu xukumay awal markii ay fican weyday oo ay macnaha waxaweye soogta ay caddaatay inaysan wax dambiye lahayn baa waxaa lagu bedelay xarigaas baa loogu bedelay xarigaas saddex sano oo kale way qabaan waxaweyaan way jirayaan sidoo kale kulankii ugu dambeeyey ee madaxweynaha aan la yeelanay odayaasha iyo maaragtay dhammaan macnaha mala badan aan u tagnay wuxuu noo sheegay in wiilashaasi ay dhowrkaa sano xariga ay maaragtay ay loogu bedelay kadibna waxa weeye yadab fasaxa oo kale laga jari doono kadibna loo raadin doono in maaragtay lasii daayo sida iidaha oo kale ama xiliyada maxaabiista waxaweye afiska la afiyo intaana la goobi doono meesha lagu afiyo oo lagu sii daayo marka wuxuu noo sheegay in rajadaas ay fiican tahay yeeshaasina ay wanaagsan yihiin waxyar mudayar ka hor dil ka hor aniga ayaa xabsiga ugu tegay qur-aankay marka way fiican yihiin wiilashaas aad bay umidan yihiin waxaan rajeynaynaa in ay xoriyadooda heli doonaan sida ugu wanaagsan inay heli doonaan dhanka kale haddii aan wax kaa weydiiyo arrimahan la xiriira culayska saaran degmada toofiiq gobolka mudug islamarkaana la sheegayo in ciidamo fara badan lasoo dhoobay duleedyada degmadaasi maxaa loo aanin karaa mudane gudoomiye walaal way jira culeyskaas hadda xiisada ka jira degmada towfiiq kadib markii la sheegay in ciidamo galmudug dhinaceeda ka socda ay way u daynaadeen oo lagu soo burayo xiisadaasi marka waxay sababtay in geedcado inkastoo anagu deegmada tawfiiq mar walbo isku fiican cid kasta kusoo xadgudubta deegaankooda ay u diyaar u ahaayeen haddana hadda way usii diyaargaroobeen marka dhankaas nagu imaanay marka culayskaas oo dhanka gamuudiyaha sida inay maaragta yiraahdeen oo kale wararka aanelino dhankaas aan weerareyna iyo deegaamadaas iyo war noocaasa
bulsho badan ayaa ku dhegeysanaysaa oo intooda badan kasoo jeeda degmada tawfiiq guddoomiye bulshadaasi naxad ugu baaqeysaa maadaama looga baahan yahay in horumaro kala duwan ay ku sameeyaan degmadooda waa sax wey walaale waxaan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada kasoo deegaanada deegaanada tawfiiq iyo sidoo kale bulshooyinka talibaan cabdalle inay ka qayb qaataan horumarka deegaankooda iyo difaaca degmooyinkooda degmadooda iyo waxaweye bulshadooda inay ka qaad qaataan baan ugu baaqaynaa ayna nagu taageeraan waxaweye arrimaha sida horumarka deegaanka dadka dhegeysanaya iyaguna waxaan u dirayaa inay sidoo kale iyaguna gudaha kusugan ay ka qayb qaataan horumarka deegaankooda difaaca deegaamadooda iyo wax kasta oo horumar iyo wanaag uhorseedaya dalkooda iyo deegaankooda iyo bulshadooda qofkastaaba meesha u jooga meel kastaa jooga inuu uga qayb qaato waxa weeye kaalintiisana iga aadan uga qaato
aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada tawfiiq ee gobolka mudug mudane maxamed cabdiqaadir axmed oo waraysi gaar ah nasiinayay